hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo istiraatiijiyadda qaran ee shanta sane ee soo socota lagu dhaqayo barakacayaasha iyo qaxootiga jubbaland ayaa kamid a meelaha ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee ku barakacay gudaha dalka iyo kuwa kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxa ayna hay-adda jugri oo jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ay wadaa dadaalo xal waara loogu raadinayo dadka barakacayaasha ah gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland cali aadan cali ayaa faahfaahin ka bixiyey istiraatiijiyadda qaran ee loo dejiyey in shanta sane ee soo socota lagu dhaqo dadka barakacayaasha oo istiraatiijiyada shanta sano ee dadka barakacyaashii qaxootiyada iyo dadka soo guriya noqday loogu talagalay in lagu dhaqo istaraatiijiyaddan innaga unbay inoogu cusub tahay waa wax muddo laga soo shaqaynayay waaye oo annaga marar badan baan xamar u tagnay sidii mataqaanaa loo develob garayn lahaa maanta waxay maraysaa marka in la geeyo isteediyadii hay-addan qaxootiga iyo barakacyaasha ee qaranka waxay muddo waday dadaalo oo ku aadan sidii dadka barakacyaashii qaxootiga iyo dadka soo guriya noqday loo tabantaaban lahaa oo mustaqbalka shanta sano wixii loo qaban lahaa ay in muddo ka shaqaynaysay arrintan markaa hadda waxay maraysaa stagekii ugu dambeey marxaladdii ugu dambaysay maraysaa inba la soo mariyo dadkii stakeholders yani dadkay saamayn lahayd arrintan oo dhan in la soo madamariyo nin walba uu ku yeesho inuu wax ku darsado qof walba inuu wax ku darsado hadduu qofka barakacyo yahay hadduu mas-uul dowladeed yahay haddii alla kuu sama ogol yahay hay-ad samafal yahay in uu wax ku yeesho marka dukumenty baa maanta idin hor yaalla aad u ballaaran oo wax badan ay ku qoran yihiin inaad mataqaanaa ka doodaan ood akhrisaan oo ad ku darsataan aaraadiinna iyo fikirkiinna inaad ku darsataan oo dhowaan aanay noqonin inta badan soomaalida sanooyin soddonkii sano ugu dambeeyey waxay caado ka dhigatay wax lahado looma dhannayn iyo ma ana maqal iyo ma arkin iyo ma joogin taasay soomaalidu ku badan tahay ujeeddadan marka waxaa wey waxaan wax la wada leeyahay inay noqdaan in qofka ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya ay isku aragti ka qaataan oo wada akhriyaan oo raalli ka wada noqdaan oo dhowaan aan la dhihin qolaha wax iska soo malmaluuqday oo meel fadhiida nimankan khubarada ee n c r a ka socota dhowaan la dhihin maya intay meel fadhiisama ayagaa iska soo malmaluuqday waxaan u malaynayaa ugu yaraan aniga arrintan darteeda saddex jeer baan xamar u tegey gudoomiye ku-xigeenkana sidoo kale dhowr jeer buu tegey arrimahan unbaa laga hadlayay waxaa socda dadaalo guud oo la doonayo in dadka barakacayaasha ee gudaha dalka ku barakacay iyo kuwa dalka dib ugu soo laabtayba loogu sameeyo dib u dejin xal waarana loogu helo